gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka cabdikariim axmed xasan ayaa ku dhawaaqay in talaadada soo socota laga bilaabayo gobolka banaadir diiwaangelinta doorashada qof iyo cod ah gudoomiyuhu waxa uu sheegay in diyaargarowgii ugu dambeeyey haatana dhammaystira islamarkaana la rajeynayo in bulshadu si wanaagsan uga qeyb qaataan diiwaangelintaas waxaan idiin fududayn doonaa inaan goobihii idiin seegno waxaan bilaabaynaa bisha shan iyo tobankeeda oo talaadada soo socota ah in gobolka banaadir aan ka bilaabno dadku inay isdiiwaan geliyaan waxaa laydinka rabaa degmooyinka aan idiin sheegi doonno inaad subaxdii timaadaan oo aad isdiiwaan gelisaan si bisha juun soddonkeeda u doorataan madaxdiinna gobolka talaadada subaxdii xaafadda shangaani waxaa ka bilaabanaysa isdiiwaangelinta shibis xamal weyne xamal jajab waaberi cabdicasiis boondheere kadib waxaan bilaabi doonaa degmada wardhiigley oo tiyaatarka ku yaalla guddoomiyaha nala joogta hodan iyo howlwadaag kaaraan yaaqshiid iyo herwaa daynile dharkeelley iyo wadajir intaasoo degmadood iyo ka badanba wax ka qaban doonnaa ha la isdiyaariyo waxaan u qaban doonnaa guruub guruub gruubka ugu horreey waxay noqon doonaan gruubka aan soo sheegnay waa shibis shingaani xamar weyne xamar jajab waa beri cabdicasiis boondheere meelahaas aad tagtaan waa laydin cayimi doonaa guddoomiyaha degmada guddoomiyaha laanta guddoomiyaha dhallinyarada guddoomiyaha haweenka waxaasoo dhan guddoomiye ku-xigeenkii baa nala jooga amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir waxaan rabnaa dumarka soomaaliyeed inaad cududdiinna bannaanka keentaan dadka soomaaliyeed boqolkii toddobaatan waa dumar maamulka gobolka banaadir degmooyinkiisoo labaatanana saddex qof bisaa ku leedihiin soo maaha waxaa la rabaa inaad toban ku yeelataan doorashadan ayaa qayb ka ah qorshaha dalka loogu gudbinayo nidaamka qof iyo cod ah iyadoona dowladda soomaaliya haatan sheegtay in horeba laga bilaabayo diiwaangelinta ay ka dhacayso goobaha codbixintu